waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali waxaa weli magaalada muqdisho ka soconaya shirka golaha wadatashiga qaran ee looga hadlayo arrimaha doorashooyinka ka uu shir gudoominayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed xuseen rooble waxaana shirka maanta uu galay maalintiisii shanaad iyadoona la filayo in maalinta brita lasoo gebagabeeyo shirka wadatashiga oo maalintii sabtidii ee toddobaadkan ka furmay magaalada muqdisho gaar ahaan teendhada afasoni ayaa waxaa laga gaaray horumar sida la sheegayo iyadoo qodobadii laysku hayay qaarkood laga heshiiyey madaxda ayaa dood adag ka yeeshay saddexdii qodob ee dhowr jeer fashiliyey shirarka looga hadlayay doorashada dalka kuwa oo kale ahaa arrimaha guddiga doorashada arrinta gobolka gedo iyo sidoo kale soo xulista ergada ka imaanaysa gobolada waqooyi ee somalilan ilaa wareedyo laga helayo shirka ayaa sheegaya in madaxdu ay isku afgarteen inta badan qodobadii laga doodayay marka laga soo tago arrinta soo xulista ergada somalilan iyadoona la tilmaamay in arrintaasi xalinteeda loo daayay xubnaha labada garab ay kala hogaaminayaan cabdi xaashi cabdulaahi gudoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi maxamed guuleed ra-iisul wasaare roble iyo madaxda maamulada jubbaland iyo puntland ayaana wada dadaalo kala duwan oo ay ku doonayaan in lagu xaliyo khilaafka ka taagan guddiga maaraynta doorashooyinka ee gobolada waqooyi oo ay isku hayaan gudoomiyaha cabdi xaashi iyo sidoo kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka afhayeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed ibraahim maclimow ayaa warbaahinta la hadlay waxaana uu ka warbixiyey shirka isagoona tilmaamay in shirkan lagu wado in maalinta berito ee khamiista lasoo gebagabeeyo maclimow waxa uu sheegay in madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ay muujiyeen sida uu yidhi siday u doonayaan in heshiis laga gaaro arrimaha doorashooyinka isagoona xusay in heer gebagaba ah ay marayaan dhammaystirka qodobada ka soo bixi doona heshiiska la filayo in shirka laga soo saaro maanta waa maalintii afraad ee shirka golaha wadatashiga qaran ee doorashooyinka soomaaliya oo uu shir gudoominaya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble runtii intii shirka uu socday maalinba maalinta ka dambaysa waa uu ka sii wanaagsanaanayey marka la fiiriyo isfahamka iyo sida ay isula jaan qaadayeen madaxda madaxda dowlad goboleedyada dalka runtii iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho waxa ay muujiyeen bisayl sida ay u doonayaan in heshiis laga gaaro arrimaha doorashooyinka dalka hadda marka la fiiriyo sida ay wax u socdaan waxaa gabagabo ah oo hadda heer gabagabaa maraya ee dhammaystirka qodobada maaragtay kasoo bixi doona heshiiska la filayo in halkaa lagu saxiixo insha allah sida qorshuhu yahayna waxaa la samayn doonaa oo shir weyn oo arrimahaasi lagu saxiixaya ama xaflad weyn ama munaasabad la qaban doonaa maalinta khamiista sida qorshuhu yahay taasoo maaragtay wax weyn u ah ama muhiim u ah shacabka soomaaliyeed guud ahaan maadaama dadku ay aada uga wardhowrayeen ay u sugayeen natiijada shirka waxa uu aada ugu ammaanay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya in had iyo jeer uu xudun u ahaa wadahadallada islamarkaana har iyo habeen isagu uu ka shaqaynayay sidii shirka uu ku guulaysan lahaa shirkan wuxuu ahaa maaragtay mid si saraaxad leh had iyo jeer ay madaxdu qodob qodob ugu qaadayeen qodobadii kal hore maaragtay shirka keenay in mugdi mugdiga uu ku jiray doorashooyinka la xiriiray waxaa kaloo aad sidoo kale looga hadlayay arrimaha kale ee iyana muhiimka u ahaa doorashada sida amniga doorashada dhammaantoos qodobadaas oo dhan runtii sida muuqata aad baa la isula soo dhoweeyey waxaana la filayaa in maaragtay maalinta khamiista haddii bedmo sidaan sheegay ay madaxdu heshiiska ama maaragtay ama natiijada ka soo baxday shirkaasi ay iclaamiyaan oo ay noqoto maalinta ugu dambaysa shirka marka la fiiriyo waqtiga juhdiga ay geliyeen madaxda wuxuu i shaqaynaysay qaarkood habeen iyo maalin ra-iisul wasaaraha had iyo jeer xudun u ahaa wadahadaladana waxa uu ahaa qofka maaragtay habeen iyo maalin ka shaqaynayay sidii shirkaas u guulaysan lahaa insha allah waxaana la rajaynayaa marka in shirkaasi soomaalidu ay ka maqlaan wax lagu farxo oo horseeda in dalku doorasho uu aado doorashadaasna ay noqoto mid maaragtay dalka oo dhan si daafuran uga dhacda shirka wadatashiga qaran oo maalintii sabtidii ka furmay teendhada fasyooni ee magaalada muqdisho ayaa maanta galay maalintiisii shanaad oo xiriir ah waxaana ka qaybgelaya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho iyo madaxda maamulada jubbaland puntland galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed dhanka kalena waxaa heshiis hordhaca laga gaaray dagaalo u dhexeeyey laba maleeshiyo beeleed oo maalmihii lasoo dhaafay ka taagnaa deegaana hoostaga magaalada beledweyne madaxweyne ee gobolka hiiraan war-saxaafadeed laga soo saaray kulamo dhex maray odayaasha iyo waxgaradka beelihii dagaalamay ayaa waxaa lagu sheegay in heshiis hordhaca looga gaaray colaadii khasaaraha isugu jirtay dhimasho iyo dhaawacyada ka geystay dulaadka gobolka hiiraan labada beel ayaa ku heshiiyey in la kala qaado maleeshiyaadkii labada dhinac ee isku horfadhiyey deegaanadaasi islamarkaana deegaanka sida gaarka la isugu hayay aan cidna aanay sheegan karin islamarkaana aanay waxba ka dhisi karin sidoo kale heshiiska ayaa waxaa ku jira in qofkii hubaysan oo lagu arko deegaanada lagu dagaalamay oo aan ka tirsanayn ciidanka dowladda soomaaliya lasoo qaban doono islamarkaana la xidri doono muddo lix bilood ah oo xabsi ah qodobada war-saxaafadeedka halkaasi laga soo saaray ayaa waxaa warbaahinta u aqriyey wasiiru dowlaha wasaaradda warfaafinta ee dowlad goboleedka hirshabelle shir dib u heshiisiin u socday odayaasha waxgaradka beelaha walaalaha ah ee beledweyne ku dagaalamay oo ay garawadayn ka ahaayeen mas-uuliyiin heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa lagu gaaray is-afgarad hordhaacah waxaana lagu heshiiyey qodobada hoos ku qoran kow in ciidamada labada beel la kala diro labo in goobihii lagu dagaalamay ay yihiin meelo hubka ka caagan saddex in deegaankii si gaar ah la isugu haysto cidna waxna ka dhisi karin ilaa heshiis kama dambays labada beel ka gaaraan afar haddii lagu arko qof hubaysan deegaannada lagu dagaalamada oo aan ahayn ciidamada dawladda waxaa lagu qaadayaa b in ciidamada ammaanka ay soo qabtaan qofkaas okay labo in la xidho lix bil oo xabsi ah saddex in qoladii jebisa heshiiska lagu ganaaxo lacag dhan saddex kun oo dollar afar ciddii qofkii dhib geysta nooc kasta ha ahaado waxaa lagu qaadayaa shareecada islaamka ugu dambayn waxaan u mahadnaqaynaa madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabelle maamulka heer gobol iyo heer degmo sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa guddiyadii iyo waxgaradkii reer hiiraan ee doorka dahabiga ah ku lahaa xal u helidda dagaaladii ka socday beledweyne mid ka mid ah dhallinyarada dagaaladaasi ku lug lahayd ayaa ku waramay in iminka iyagoo ah dhallinyaradii halkaasi ku dagaalantay ay garteen in ay qaataan nabadda islamarkaana guud ahaanba beelaha halkaasi wadadega ay si nabadgelyaha ku noolaadaan anoo nin yar ayaa nabad baaqan aan u keen ujeeddada aan ka leenaha waxay tahay inay nabaddaas inay dhab tahay maxaa yeele odayaasha colaadda ma horiyaan odayaasha waa kuwa nabadda ka shaqeeya weeyaan waxa colaadda horiya waa dhallinyaro mar haddii dhallinyaradu nabadda qaadato bulshada inteeda kalena nabadday qaadatay garaadka iyo caqligana weyn iyo yaraan kuma xirna qof walba siduu ilaahay u geliyo uu ku barbaariyo waay waxaan aad iyo aad ooga xunnahay wixii dhacay ee dadkan walaalaha ah ee taariikhda soo jireenka ah lahaa ka dhexdhacay aadaan ooga qoomamaynayna waa waxaan ka shallaynayna waxaan u shallaayayna ma aha waxaan ilaahay ka baryaynaynaa waxa maanta dhacay inaan horta dib dambe ilaahay noogu soo celinin wixii meeshaa ka dhacay naf iyo shayddaanay ka ahaayeen waxaana dhici doonta maalin shayddaankii ka shaqeeyey uuna dhihi doono falaa taluumuuni waluumuu anfusakum walaalayaal macno ay samaynaysa ma jirto maanta wiil labadan beelood inuu ku dhinto macno darro dambe inuu ku dhinto wax macno oo ay samaynaysa male waxaan annagoo magaca beesha makana ku hadlaayo ilaahay hortiisa iyo mas-uuliyiintana matalo iyo ummadda islaamka ah oo labada beelood kaga hor caddaynaya oo nugu wallahi oo nugu billahi oo nugu tallaa inaan sir iyo caad dambe inaan walaalaha naga jaale wixii naga dhexdhacaysan dib dambe nooga dhaceen qaar ka mid a odayaasha iyo waxgaradka beelaha heshiisku dhex maray ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay iyagoona dhammaantood ku baaqay in si nabadgelyo ah halkaasi loogu wada noolaado maadaama beelaha halkaasi dirarta ku dhex martay markii hore bay ahaayeen kuwo si nabadgelyo ah halkaasi ku deganaa boqolaal sano wax dheer ku noqon maayo laakiin waxaan rabaa meeshaan iyo goobihii lagu dagaalamayba labada dhinacba dadaa ugu dhintay colaaday ugu dhinteen maanta wixii ka dambeeya waxaan rabnaa war ma la heli karaa wiilal nabadda nabad ayagoo raadina u dhintay odayaal ayagoo nabad raadina u dhintay ma la heli karaa maba gaaraysaba uma dhimanayaan hadday u istaagaan haddii waxa lagu bixinayo dagaalka amaba dhibaatada lagu bixinayo lagu bixiyo in nabad lagu gaaro oo laisu jilacsanaado oo laisu dhakraaraciyo waxaan qabnaa in la gaarayo walaalayaalow waddada dhibka badan leh oo waddada colaadeed ah oo qodxaha badan leh oo dhiigga leh oo dhibaatada ah oo qaxa leh oo naarta leh oo cadaabta leh aan ka leexanno waxaan leeyahay wixii war ah horaa loo yidhi wax dhimaraaba yarba wax dhimaba ma jiraan anaa dhimanna macno weyn ma samaynayso waxaan leeyahay intii dhimatay allaha u naxariisto allahna naga kaalo intii dhaawacantayna ilaahay ha u fududeen habaar wuxuu ku dhammaadaa ha layidhi dhimo ducana waxay ku dhammaataa yaa dhulowg dadka waxay isu yihiin horaa loo sheegay waana wada ogtihiin cid maanta moog ma jirto ishuri maysaan waxaan waa la soo maray dhibka laakiin haddana meeshaa lagu noqonana yaa nabadee loo wada noqon doonaa yaan la ceeboobin yaan la eedoobin walaalahay waxaan idinka codsanayaa marka insha allah bidnillah alkariim nabadda ha la qaato nabadda ha la qaato nabadda macaan nabadda ha la qaato dagaalkan dhex maray maleeshiya beeleedka ayaa salka ku hayay arrimo la xidhiidha dhul daaqsimeedyo waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawacyo soo kala gaaray labada dhinac ee dagaalamay iyo dad kale oo shacab ah iyadoona halkaasi lagu gubay guryo cabdiraxfiid cabdisamad idaacadda s b s muqdisho
like us la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs somali